Deeqdan oo isugu jirta biyo iyo raashin ayaa waxaa la gaarsiiyay dadka barakacyaasha ah, agoomaha, iyo kuwa danta yar ee ku nool deegaanka Hingolele gobolka Sanaag. Xaaji Cali Siciid Axmed oo ka mid ah dadka loo soo wakiishay gaarsiinta deeqdan ayaa goobta ka hadlay.
halka waxaanu ku bixinaynaa deeq raasina oo dad samafalayaal ah ama muxsiniin ay bixiyeen waxay ku sadaqadaysteen dadka danyarta ah agoomaha dadka aad iyo aad u jilicsan wakhtigu waa wakhti kulul oo aad u adag danyarni saboolnima jirta baahi baa jirta dad baa la baxay intii la baxday oo ilaahay dartii ula baxday oo dadka masaakiinta oo danyarta soo gaarsiisay ilaahay waxaan uga baryanay in ilaahay abaalkooda mariyo waxsana ilaahay wixii xoolaha ay bixiyeen ugu bedelo kuwa kan ee dadkan qaatay oo masaakiinta danyarta ana ilaahay waxaan uga baryanaa inuu bar- ilaahay u barakeeyo oo barake ilaahay u geliyo annagu dee gaarsiiyayaal baan ahay anagu wakiilaan ka ahay dadkaas inaan gaarsiiyo baan dad muxsiniina uga ahay ilaahay darti bay u bixiyaan ana ilaahay darti baan u gaarsiinayaa ilaahay iyaga ku ka yimaadeen allah u barakeeyo kuwa ay qaateen allah u barakeeyo Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyay.
annagana waan soo gaar raashinku waan idinka masalinaa ilaahay waa mahadle oo biyahana saaka aad u shubaysaan Ee, biyihii horta waa naloo shubay maasha allah khayr ilaahay hayna siiyo xaafaddu baahiyo badan bay qabtaa suuliyaal ma leh oo birkada ma leh oo xaafaddu waa xaafaddaa ujeedaan oo dacashanaanta meesha biyomareenkaa baanu degannahay oo meel suuli loo aado ma leh dee waanu ka codsanaynaa xaafadda inaad ilaahay dartii aad wax ugu qabataan nin soo diray baa nin soo diray khayr baanu ilaahay idinka rajaynaynaa alaabadaasuna wayna soo gaadhay waanuna helay haddaanu ahayn dadkii masaakiinta ahaa waad naga banaysateen ducee allah idin siiyo waxa idaan filadayna farxadda allah idin siiyo insha allah bidmillaahi karim waanuna haynaa gacantaanuuna ku haysanaa waanana la siiyey sidaasaanu ilaahay idinka baryay si khayr baanu ilaahay idinka baryay Waxaan u mahadcelinaynaa dadkii muslimiinta ahaa iyo walaalaha ahaa ee u deeqay walaalahood Ee, waxaan leenahay meesha ka saartay meel khayr badan ilaahay uu ku jiro Ee, dadkii loogu talagalay raashinka waa soo gaaray aad baa u mahadsantihiin waad ka mahadsan